wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa maanta shan iskaashato beeraley ah ku wareejisay matooro loogu talagalay in ay ku kordhiyaan wax soo saarka beeraha si ay u gaaraan isku filnaashoho dhanka wax soo saarka ah madax ka socotay wasaaradda ayaa sidoo kale kormeeray qaar ka mid ah beeraha ku yaala degmada jowhara halkaasi oo ay u kormeereen in ay soo indheindheeyaan sida uu baxay abuurka oo ay horay u gaarsiisay wasaaradda iskaashatada beeraleyda magaalada jowhar waxa ayna beeraleyda ku dhiirigeliyeen ka faa'iidaysiga wax soo saarka beeraha qaar ka mid ah iskaashato beeraleyda magaalada jowhara ayaa u mahadceliyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle sida ay u garab taagan yihiin beeraleyda magaalada jowhar aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin annaguna waa u hambalyaynaynaa maadaama aan nahay ka faa'iidaystayaashii beeraleyda ee lagu tabarucay qalabka beeraha sida mataqaa garihowsyada sida matoorada mataqaanaa waraabka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha gudoomiyaha iskaashatooyinka degmada jowhar anoo ku hadlaya aad iyo aad ayaan u mahad celinaynaa waana mahadsan yihiin ajir iyo xasanana allah ka siiyo waa idinka mahad celinaa waa idinka hayna matooradii tobanka iskaashato gobolka shabeellaha dhexo waa tobankii shan iskaashato oo kamid ah oo lagu wareejiyey shan matooro waa idinka haynaa wixii kale oo ilmoodaalina waa idinka horsugeynay maxamed sheekh maxamuud wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa iskaashata beeraleyda jowhar kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan qalabka iyo abuurka kala duwan ee la gaarsiiyey waxa ii hirsan wax kale ma ahan waa inaan dardaaranno oo aan la dardaaranno iskaashatooyinka maanta aan ku wareejinay qalabkii kala duwanaa iyo muxuu ahaa beerihii waxaan leeyahay iskaashatooyinka sida aan ognahay inay yihiin iskaashatooyin la siiyey tababaro kala duwan oo la xiriiro greenhouseka iyo sidii loo maamuli lahaa sidoo kale in laga tababaray qalabkii ay ku shaqaynayeen oo matooradii iyo solar systemkii iyo ceelkii iyo sidii loogu faa'iidaysan lahaa waxyaabaha u qabsoomay waxaa ka mid ah in iskaashatooyinkii maanta lagu wareej in iskaashatooyinka maanta la siinaayo oo gabagabadii maanta ay tahay lagu wareejinayo matooro iyo muxuu ahaa beerihii ay iyaga ay lahaayeen hal hectar oo drip irrigation ah oo loo maalgeliyey sidoo kale green house loogu talagalay in laga faa'iidaysto qudaarta kala duwan lagu soo saaro oo muxuu ahaa ay ka faa'iidaystaan iskaashatooyinka iyo dadka deegaanka marka iskaashatooyinka waxaan kula dardaarmaa aan kula ballamaa wixii maanta loogu dhiibay oo ay mas-uulka ka yihiin inay eegana ka faa'iidaystaan dadka reer hirshabeellena inay uga faa'iideeyaan